golaha ammaanka ee qaramada midoobe oo shala khamiistii ahayd kulan ku yeeshay ayaa waxa ay ka digeen xadgudubyada baahsan ee loo geysta carruurta ku noola dalalkan oo kale ah afghanistaan jamhuuriyadda dimuqraatiga ee koonka ciraaq soomaaliya koonfurta suudaan suuriya iyo yemen warbixinta ay soo saareen golaha ammaanka ayay ku sheegeen in ka badan shan iyo toban kun iyo shan boqol oo carruur ah inay noqdeen dhibanayaal la kulma xadgudubyo baahsan oo ay ku jiraan heerarka naxdinta leh ee dilka iyo dhaawaca sidoo kale golaha ayaa sheegay carruurta in laga qayb geliyo iska hor imaadyada hubaysan oo lagu soo bandhigo heerka aan la aqbali karin ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxaha hubaysan ee aan dooliga ahayn ujeeddada warbixinta ma ahan oo keliya in kor loo qaado wacyiga ku saabsan xadgudubyada carruurta oo keliya laakiin sidoo kale waa in lagu dhiirogeliyaa tallaabooyinka hoos u dhigi kara dhibaatada naxdinta leh ee carruurta waxaa sidaasi yiray wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud xoghayaha guud ee qaramada midoobay antoni kadres ayaa ku celiyey baaqiisa ku saabsan dhinacyada isku haya dagaalka si ay ugu hogaansamaan mas-uuliyadda ilaalinta carruurta iyada oo waafaqsan waajibaad ka saaran sharciga caalamiga ah ee bini-aadanimada iyo xuquuqda aadanaha warbixinta ayaa sidoo kale qeexday in qeybaha cusub iyo walwalka cusub ee ku jira warbixinta ay ka turjumayaan isdhexgalka u n-ka ee kor u qaadaya taas oo horseedi karta dhimista carruurta dhibanayaasha hubaysan ugu dambeyntii golaha ammaanka ayaa sheegay xadgudubyada loo geysto carruurta inay ka midka yihiin dhaawaca dharbaxshaha kufsiga aftuubka een dagaalada iyo xaalado kale oo xun